habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka habeenay dalsan qodobada ugu door karoonna waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaaxino dheeraad ah oo ka soo baxaya ciidanka admis oo dad shacaba ku dilay degmada buulaan mareer ee gobolka shabeellada hoose madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo xarig ka jaray mashaariic laga hirgeliyey degmada raagaceele ee gobolka shabeellada dhexe ciidanka dowladda oo howlgallo kala duwan ka sameeya deegaano hoostaga degmada buuloburda ee gobolka hiiraan wasaaradda gaadiidka maamulka galmudug oo amar ka soo saartay gaadiidleyda aan sharciga amarista waddooyinka wadanin maamulkaasi galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay hub ka yimid dalka itoobiya oo maleeshiyaad deegaanka ah caabudwaaq ay dagaal uga furteen ciidanka nisa qodobada kale ee aa ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona xaalad cusub oo netanyahu ka soo wajahday gudaha dalka israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo arbaca ah taariikhdu ay ku beegan tahay qodobadii ay maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorkulona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada midooda afrika ee admis gaar ahaan kuwa dalka uganda in dad shacab ah ay ku dileen deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ciidanka admis ayaa la sheegay inay beer ku taala deegaanka buulamareer ay u galeen saddex ruux dabadeedna laba ka mid ah saddexda ruux ay dileen kadibna ay gooraceen halka qofka saddexaadna la sheegay inuu baxsaday isagoo dhaawaca gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kontuware oo gobolkaasi ayaa waxa uu tilmaamay ninka lagu magacaabo maadeye jelaani cali oo ku sugan deegaanka buulamareer ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidanka admis ay toogteen laba ruux oo shacab ah kadibna ay gooraceen ciidanka admis ayaa markii labada ruux xabadda ay ku dhufteen way gooraceen ayuu yidhi isaga oo markaasi tilmaamay in ay dhibkaasi ugeesheen u geysteen dadka shacabka ah saddexdan qof ayaa ahaayeen laba uwa ay dileen halka mid kalena uu dhaawac kaga baxsaday muddo laba bil ah laga joogo ayay sidaan oo kale u dileen nin beeraha ka soo laabtay ayuu yidhi guddoomiyii maadey jelaani cali ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka taliska admis iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan dhacdadani sida weyn ay markaasi uga argagaxeen deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose si kastaba ahaatee dadka reer buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dalbaday in lala xisaabtamo ciidanka midooda afrika ee admis ee ka howlgala shabeellada hoose oo marar badan si bareera u dilay dad shacab ah oo beeraley ah dhanka kale markaan haddii aan eegno madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudle abi xuseen ayaa lagu soo dhoweeyey degmada raagaceele ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ka xarig jarayay mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyey degmada raagaceele ee gobolkaasi shabeellada dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudle abi xuseen ayaa waxa uu maanta gaaray degmada raagaceele ee gobolkaasi shabeellada dhexe halkaas oo dadka shacabka ah ay si weyn ugu soo dhoweeyeen madaxweynaha waxaana markaasi maamulka degmada iyo dadka shacabka raagaceele ay si diiran usoo dhoweeyeen wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adda fulinta sharci dejinta guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku mari doona safarka shaqo degmooyinka hirshabeelle waxaana socdaalkiisa uu daaran yahay xarig jarka iyo dhagaxdhigga mashaariic kala duwan oo horumarneed sidoo kale madaxweynaha ayaa muddada uu ku jiro safarkiisa waxa uu dardaro gelin doonaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab
ka mahad celinaynaa soo dhoweyntiinii diiraneed ee saaka ilaa saacan aad u taagan tihiin waxaan leeahay waa mahadsan tihiin waxayna mara ka tahay bulsho weynta ku nool degmada raagaceelle inay yihiin bulsho degmadan go-aansatay horumarkeeda bulsho rabto dowladnimo bulsho rabto midnimo inaad tihiinay mara ka tahay waad ku mahadsantihiin soo dhoweynta aan loo kala helin ee qalbiga furan iyo wanaagga badan oo ku dheernahay waa ka mahad celinaynaa annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta hirshabeelle waxaan aada ugu faraxsannahay degmada raagaceella maanta meeshay joogto waad og tihiin socdaalkan socdaalkii ka horreeyey waxaan u nimid dibi xurayn tuubtaan noogu jirtay geedkaas tugaarhkii ah hoostiisaan fadhiisaynay waxa joogay waan naqaan dadkii intuu ka koobnay cadowgiyaa kaabiga ku haayay alxamdulillah waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inaan bulshadii oon kala helin yaree weyn ay u soo bannaanbaxday horumar iyo dowladnimo iyo midnimo xaqiiqda wax lagu farxo waaye ilaaan uga mahad celinaya idinkana waad mahadsantihiin waxaan qiraynaa inaad tihiin ummad dowladnimo u bisil ummad rabta horumar magaaladan markaan soo dhex qaadno waddooyinkooda cariiri ay ahaa jireen haddii dowladnimo laga shaqayahayana wax ku dhibana waad arkaysaa wax badan oo wanaagsanna waad arkeen wax ku dhiba haddaan loo adkaysanna ma la gaarhayo wanaagga waan oga haddadaa guryahoodii iyo dukaamankoodii la jijibiyey si waddooyin waaweyn looga bixiyo runti waxay markaati ka tahay ummadda ku nool degmada raagaceelle inay dowladnimo iyo horumar rabaan waxaan hubaa inaad horumar dhaba gaarteen waxa idiin dhimanna waa dhowdahay guushi xaqiiqda haddii laga hadlo waad og tihiin degmada da'deeda intay la eg tahay iyo meeshay maanta joogto runtii wax lagu farxo waaye wax lagu faano waayay waxa keenana waa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ku qanacsanaanta ay maamulkooda ku qanacsan yihiin ayaa horumarkan keenay runta waa idinku ammaana waa idinku mahadsantihiin ummad kasta ee tashato ee taladeeda ay midaysan tahay allana tala saarato guulay gaaree sidaad haddaba aada guusha u gaarteen midnimadu waxa weeye waaye maamulka is-ogol ee degmada ilaa heer degmo heer gobol ilaa heer state qanaacada aad ku qabtiin waa waxaa ballana inaad ka dhaxli doontiin horumar badan ee jiilalka dambe ay u aayaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waad u jeediin nalalkii cadceedda ayaa ka shaqaynaya degmada raagaceelle mashaariic badanna waa wadnaa hadda oy ka mid yihiin xafiisbankii maamulka degmada oo ku shaqay lahaay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah isgoolaad waxaa ka mid ah waan ogahay ummadda ku nool degmada raagaceel leh dhanka biyaha culeesaa ka jiray hore ceelaan u keennana waa jiraa oo soo dirnay wixii dhammanna dibi xuraynta deegaanadiinna nabadaad ka dhigteen cadowgii aad ka xurayseen wixii dhimanna inaad qayb ka qaadatiin dibi xuraynteedaa laydinka rabaa cadowgu haddii aan dalka dhan laga xurayn ama deegaanada diriska idinle aan laga xurayn inta nabad naqamayso dib u soo naqanayaa ballantaynu waxay tahay dalka inaan xurayno ballan ma tahay dalka inaad xorayntiisa qayb ka qaadatiin
dhanka kale markaan haddii aan eegno wasaaradda gaadiidka ah maamulka galmudug ayaa amar ka soo saartay gaadiidleyda aan wadan sharciga wadamarista iyaga oo markaasi tilmaamay in cid walba oo sharci la-aan markaasi mareysa wadooyinka oo lagu qabto in tallaabo sharci laga qaadi doono wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka galmudug cabdinuur macalin maxamuud ayaa waxa uu markaasi tilmaamay in markaasi gaadiidleyda ay markaasi ka aqbali doonin inay sharci la-aan wadooyinka maraan waxauna tilmaamay in cid walba oo jebisa awaamiirta lagu qaadi doono talaabalaga qaadi doono tallaabo sharciga
baabuurkii sharcigiisa u dhammaystiraya inuu waddada uu ku raaxaysto oo si saxa uu u maro gaariga sharci darrada ahna in bulshada laga qabto wuxuu ku yahay fidmo amniga wuxuu ku yahay isku socodka wuxuu ku yahay horumarka galmudug ayuu ka soo hor jeedaa bulsho weynta ama guddiga gaadileydana waxaan ugu baaqayaa in ay iska soo diiwaan geliyaan baabuurtooda iyo taarikooyinkoodii dhammaan nidaamyada laga rabay inay tagaan xafiisyada wasaaradda gaadiidka oo ay joogaan daahir iyo xaliimo iyo dhammaan shaqaalaha sidoo kaleeto baabuurka wuxuu leeyahay baabuurkasi si aad u maro amaradaas iyo sistamka waxaa looga dambayn doonaa u wakiishay ee, ci- maaragtay ciidamada laamaha ammaanka ee waddooyinka taraafiko waxaan rabnaa in lala shaqeeyo taraafikadana waxaan ka rabnaa iyadu inaysi awood iyo isticmaalinaya si sharciya ay sharciga qofka u ogol waddadan inuu maro kaanu waddada sharci u malhaynna inuu asaguna uusan waddadii marin oo bulshada laga qabto Een, runtii waxaan u jeedaa marka shaqooyin qurux badan iyo sistem qurux badan ka wasaarad gaadiid ahaan anna waxaan ballan qaadaynaa dhammaan wixii nalka rabay oo wasaaradda gaadiidka ay maaragtay mas-uul ka tahay in degmo kasta iyo tuulo kasta in laga helo bulshadana waxaan rabnaa inay si nabad ah soo dhoweyn leh inay iyaguna ay u qaataan awaamiirta iyo waxyaalaha ay wasaaradda gaadiidku ugu tala gashay wasaaradda gaadiidku shaqadeeda cid ay marti uga noqonaysaa ma leh si buuxday u qabsanaysaa wax ay maaragtay ahayn ee, shaqadii loo egmadana cid kaloo aan kala tashanaynana ma leh amarkeennu waa soo baxay baabuurta waxaan rabnaa waxaa hadda bilowday ee, la- la- maaragtay bishan toddobaad tarismitaalihii gaarigii buuggiisa iyo taarikihiisa u saxan tahay waxaa waajib ku ah inuu tarismitaalaha qaato gaarigii buuggiisa iyo taarikadiisa ay qal- ay qaldan tahay oo geed hoostiis lagula kala wareegay oo ay kala duwan yihiinna een, taraafikada iyo wasaaradda shaqaalaha wasaaraddu waxay xaq u leeyihiin in dukumentiga ku jira meeshaas laga qaado markaan iyo had- iyo gaari cusub oo hadda la diiwaan gelina inuu noqdo waxaan rabnaa bulshada iyo maaragtay wasaaraddu inay si dhow iskula shaqeeyaan waxaan annagu aan rabnaa galmudug qurux badan horumar leh cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta
dhanka kale markaan haddii aan eegno howlgallo kala duwanaya ciidamada dowladdu waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buulo burde ee gobolka shabeellada gobolka hiiraan halkaas ayaana waxaa ciidamadu ay howlgalkoodu ay markaasi ay ka sameeyeen deegaan la yidhaahdo garab laabe oo hoostaga degmada buulo burde ciidankan oo kaashanayay dadka deegaanka ah ayaa howlgal culus ka fuliyey deegaanka garab laawe halkaas oo ay isku urursanayeen sida ay markaasi tilmaameen eh, saraakiisha hogaaminaya howlgalkan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taas oo keentay in ciidanku ay ku baxaan waxayna saraakiisha ay tilmaameen inay burburiyeen goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan ayaa waxa uu markaasi ka mid ahaa sida ay tilmaameen saraakiisha mid lagu xaqiijinayay een guud ahaan amniga degmada buulo burde iyo deegaanada hoos yimaada waxa ayna saraakiishu ay tilmaameen in howlgalladan ay noqon doonaan kuwo isdaba joog ah oo sii socon doona maalmihii dambe ayaana howlgallo noocan oo kale ay ka socdeen deegaanada hoos yimaada degmada buulo burde ee gobolka hiiraan guud ahaan warkii habeenood kala socoteen raadiyaha dalsan waanaga intaa cid walba uu seega waxay dib kaga heli karaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel